bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlambiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi waslem waa dersigeenii boqol iyo afariyo tobnaad ee kitaabkii alraxiiq اlmakhtuum welina waxaan ku jiraa gaswatu badrin اlkubraa wufuudu tahni ah wufuuddii isu soo baxday ee nabiga u bogaadinaysa ee u tahniyadaynaysa waa safxadda boqol laba boqol iyo toban walamaa markii wasala uu soo gaadhay rasuulku sala allahu calayhi wasalama ila rawxaa meesha rawxa la yidhaha markuu soo gaadhay laqiyahu waxaa halkaas kula kulmay ru-uusu lmuslimiina muslimiinta madaxdoodii alladiina kuwaasoo kaanuu ahaayeen qad kharajuu kuwa ka soo baxay oo magaaladii madiine ka soo baxay liltahniyati rasuulka si ay ugu tahniyeeyaan ay ugu bogaadiyaan walistiqbaali iyo inay soo dhoweeyaan xiina markii samicu ay maqleen bishaarata alfatxi guusha bishaaradeedii min alrasuulayni labaduu rasuulku soo diray oo cabdulaahi bnu rawaaxi iyo zayd ibnu xaarito ahaa uu midna usoo diray acaali lmadiina magaalada madiine xaggeeda sare oo cabdulaahi bnu rawaaxo ahaa zayd ibnu xaaritana uu usoo diray qeybta hoose asaafila markii ay ka maqleen bishaaradii yuhani uunahu iyagoo rasuulka ugu bogaadinaya bilfatxi guusha ilaahay uu siiyey waxiina idin markaa iyada ah qaala wuxuu ku yidhi lahum raggii salamatu bnu salaama nin la yidhaah baa wuxuu yidhi maladii maxaad tuhani-uunanaa noogu tahnidaynaysaan bihi isaga fa wallaahi baan ku dhaartee in laqiinaa ma aanaan la kulmin intaasi waa naafiya maa oo kale weeye in laqiinaa in laqiinaa maa laqiinaa maba aanaan la kulmin ilaa cajaa-is habra maahane sulcan oo wada bidaar leh oo kal budni goolal oo kale geel wada cayilan geela cayilan gool baa la yidhaha gool almucallaqati oo meel ku un dabran goolal meel ku dabran oo habra ah geel habra wada bidaar leh ood mooduu yidhi geel goolal aho meel lagu xidhxidhay unbaan la kulannay farna fa naxarnaaha markaasun baanu dhuun dhownay oo aanu gowracnay buu yidhi fa tabasama rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa muusooday uma qaali wuxuu yidhi yabna akhi ulaa-ika kuwa aada saas ku leedahay almala-u waa ashraaftii waa nimankii sharafta lahaa qoraysh oo dhan raggii ugu sarreeyeen nin qartoodii weeye sahadhihin wa qaala wuxuu yidhi usayd ibnu xudayr oo dadkii hadhay ahaabaa wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow alxamdu mahad iyo ammaan lilaahi allah ayaa u sugnaatay alladii allahaasoo adfaraka guusha ku soo siiyey wa aqara caynaka ishaadana qaboojiyey oo wax ishaadu ay ku faraxdana ku tusay wallaahi baan ku dhaartay yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow maa kaana muusan ahaanin takhallufii ka hadhiddii aan ka hadhay can badrin beder aan ka hadhay mausan ahayn wa ana aniga oo adunnu u malaynaya annaka adigu talqaa caduwan col inaad iska hor imanaysaan walaakiin hase aatee danantu waxaan uun u maleeyey annaha sheekadu inaysan ka badnayn ama arrinta loo baxay annaha arrintu ciirun safaradii uun safarkii inay tahay walow danantu haddaan u malayn lahaa annahu sha'ni ama meesha la aadaya caduwan col inay tahay maa takhallaftu maanan kaa hadheen fa qaala rasuulullaahi wuxuu yihi sal sadaqta runbaad sheegtay wuu markhaati faray nasiibkiisa day uma markaa kadib dakhala wuu galay rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam almadiinata magaalada madiine ayuu soo galay mudafaran isaga oo guulaystay mudafar isagoo isagoo guulaystay mansuuran oo guulaystay waa isku mid labadaas kaasaa qad khaafahu uu ka cabsaday kullu caduwin cadow kasta oo lahu uu leeyahay oo bilmadiinati magaalada madiine ku nool iyo waxawlaha hareeraheeda ku noolba waxalla wixii col ahaa oo dhani maalintaasay cabsadeen fa aslama waxaa islaamay basharun dad kathiirun oo badan oo min ahli lmadiinati dadkii madiine ka mid a waxalla wixii mushrig ahaa maalintaasay iska islaameen waxayna idin markaa saasoo dadkii ay iska soo wada islaameenbaa dakhala wuxuu galay cabdulaahi bnu ubay ibnu salool iyo wa asxaabuhu saaxiibadii fil islaami islaamkaay soo galeen daahiran xagga daahirka ee muuqaalka laakiin gaalnimadooda ay iska sii wataan markaasa halkaasaa munaafiqiin baa samaysatay wa qudima waxaa la keenay al asaara nimankii maxaabiista ahaa bacda buluuqihi markuu rasuulku soo gaadhay almadiinata magaalada madiina biyowmin maalin hal maalin bay ka dambeeyeen fa qasamahum wuxuu u qeybiyey rasuulku calaa asxaabihi asxaabtiisa ayuu u qeybiyey ole hala martigeliyo nimanka hala martigeliyo inta go-aan laga gaadhayo wa awsaa wuxuu u dardaarmay rasuulku bihim maxaabiistii khayran wanaag fiiri dhaqanka sida loola dhaqmay maxaabiista sida loola dhaqmayo iyo sida maanta loola dhaqmo fa kaana waxay ahaayeen assaxaabatu asxaabta u fiirsa hadda ya-kuluuna tamra timirta kuwii cuno ayay ahaayeen timir bay cuni jireen axsaabtu wa yuqadimuuna waxay siin jireen liasraahum nimanka maxaabiistaana waxay siin jireen alkhubsa canjeerada ama rootiga kolba wixii khubsiga loo yaqaano oo raashinka fiicana iyagaa la siin jiray camalan iyaga oo ku camal falaya oo hirgelinaya biwasiyati rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam rasuulka ilaah dardaarankiisa car si kasta ha laysu qaadqaado wax kasta ha la sheego xuquuqdii la yidhaahdo maxaabiista iyo weligoodba ha sheegto ha sheegto dunidu ha sheegatee cid sidaa maxaabiis ula dhaqantay car weligeed ha la sheego xagee lagu arkay malebi maxamed baa cid la tartami karta ay jirtaa insaaniyadiisa iyo naxariistiisa iyo qadiyat lasaara marka meesha ugu dambeysa ee beder ku saabsan waxaa weeye qadiyat lasaara maxaabiista iyo arrintoodii meeshay ku dambeysay iyo sida loo xukumay iyo waxay soo martay walamaa markii balaqa uu soo gaadhay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam almadiinata magaalada madiine markuu soo gaadhay uu magaaladii madiine yimid istishaara wuxuu la tashaday rasuulku sala allahu caleyhi wasalam asxaabahu asxaabtiisa ayuu la tashaday fil asaara ee fii shani l asaara nimankii maxaabiista ahaa wixii laga yeeli lahaa ayuu kala tashaday asxaabtiisii fa qaala abuu bakar wuxuu idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow haa ulaa'i kuwani banulcammi waa ilma adeero waalcashiirati iyo cashiiri iyo qaraabo weeye walikhwaani iyo walaalo wa innii anigu araa waxaan arkaa an ta'khuda minhum inaad ka qaadato alfidyata madax furasho oo fa yakuun uu ahaado maa wixii akhadnaahu aan ka qaadanayna oo xoolihii quwatan lana uu inoo ahaado xoog calalkufaari gaalada aan ugu xoogaysanno wa casaa waxaana laga yaabaa buuhi an yahdiyahum allaahu kuwan inuu ilaahay soo hanuuniyo oo fa yakuunu ay ahaadaan lanaa inaga cadudan cudud aynoo ahaadaan berri marka waxba dilkooda waxba inoo tari maayo waxaa ka faa'iido badan inaan sii dayno inay hanuunaan oo ay soo islaamaan waa suurtagal ay xoog inoo ahaadaan xoolana waan ka qaadanaynaa fa qaala wuxuu yihi rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam maa tara yabna alkhadaab adiguna maxaad u aragtaa ina khadaabow cumar qaala wuxuu yihi cumar qultu waxaan idhi wallaahi baan ku dhaartay maa araa anigu uma arko maa wixii araa abuubakr maa ra-aa abuubakrin abuubakar siday la tahay aniga ilama ah walaakiin hase atee araa waxaan u arkaa oo ra-igaygu yahay an tumakinanii inaad farta iga saarto ood ii dhiibto ood imakamaysa min fulaanin hebel oo qariibin licumar cumar ay qaraabo ahaayeen dabcan saan horu soo sheegnay cumar tolkii hal ruuxba kuma jira ee waa abtiyadii iyo waxsaas mid abtigeena hore u dilay laakiin haddee qaraabadu way iska badan tahay mid kaleo ay qaraabo yihiin oo fa adriba cunuquhan qoorta ka gooya anigu wa tumakina caliyan calina aada u fasaxdo oo aada farta ka saarto min caqiilin caqiilkii ina abi taalibaha walaalkii ahaa oo fa yadriba cunuqahu qoorta ka gooyo wa tumakina xamsa xamsana aada farta ka saarta min fulaanin akhiihi walaalkii waa cabaas iyo wax saasa ama mid kale oo fa yadriba cunuqahu qoortiisa uu gooyo xataa yaclama allaahu ilaahu ilaahay uu ka ogaada ilaahay wuu ogyahaye culamadu marka waxay tidhaahdaa arrimahaas oo kale cilma mushaahadatin cilmi la wada arko ilaahay wuu wada ogyahay wax walba wuxuusan ogeyn male su alla u ogaado cilma mushaahadatin si loo wada arko micnihii annahu shaniya laysat inaysan ahan fii quluubina annaga quluubtayada hawaadatun u turid aan u turayno lilmushrikiina mushrikiin turid aan u turayno iyo naxariis aan u naxariisanayno iyo jixinjix aan u jixinjixayno midna aynusan jirin wa haa-ulaa'i kuwani sanaadiiduhum ninqartoodii weeye ama haldoorkoodii wa aimatuhum madaxdoodii weeye wa qaadatuhum hogaamiyaashoodii weeye fa hawaa wuxuu jeclaaday rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam maa wixii qaala abuubakrin uu yidhi ayuu ayuu jeclaaday oo naftiisu halkaasay u iilatay walam yahwi ma uusan jeclaysan oo naftiisu uma iilanin maa qultu wixii aanu idhi wa ukhida minhum nimankii waxaa laga qaatay alfidaau madax furasho go-aankaasaa la gaadhay falamaa markii kaana uu ahaaday min alqadi berri qaala cumar wuxuu yidhi faqadowtu waxaan kusoo kallahay ila nabiyi nabiga ayaan kusoo kallahay iyo wa abibakrin abibakar baan kusoo kallahay wahumaa labadoodu yabkiyaani iyagoo ooyaya faqultu waxaan idhi buuhi yaa rasuulallaahi rasuul allow akhbirnii ii sheeg maadaa yubkiika maxaa kaa oohinaya anta adiga iyo wasaaxibaka saaxiibka abuubakar maxaa idinka oohinaya fa in wajadtu bukaa'an haddaan oohin iyo ilmo iska helo bakaytu aan ooyo wain lam ajid haddaanan helin bukaa'an oon ilmo iyo waxa iska waaya ilina tabaakaytu aan is oohiyo libukaaikumaa oohintiina si aan idinla ooyo oon idinku oohin darsado aan iska oohiye bal ii sheega faqaala rasuululaahi wuxuu yidhi abkii waxaan ooyay waxaan ka ooyayaa buu yidhi liladii arrintii carada uu ii soo jeediyey calaya aniga asxaabuka saaxiibadaa wax arrinta ii soo jeediyeen oo min akhdihim alfidaa'a in nimankan madax furasho laga qaato ah arrinta ii soo jeediyeen oo abuubakar iyo rag kaleba ay soo jeediyeen taas ayaan la ooyayaa buu yidhi faqad curida calaya waxaa la ii soo bandhigay cadaabuhum cadaabkoodii adnaa min haadihi shajara geedkan meel ka sokaysa yacni go-aankaas aan gaadhnay sax ma ahayn shajaratin qariiba ayuu farta ku fiiqay wa anzala allaahu alla wuxuu soo dejiyey maa kaana muusan ahaanin linabiyi nabi arrin u habboon oo u hagaagsan ma aha an yakuuna inuu ahaado lahu isaga asraa dad maxaabiis ah xataa yudkhina fi lardi ilaa uu ka jilciyo nimankii gaaladaha laga jilciyo turiiduuna ma waxaad doonaysaan carada addunya adduunyada birhbirhkeeda miyaad doonaysaan wallaahu allana yaad doonaysaan turiiduuna waxaad doonaysaan carada addunya wallaahu allana yuriidu alaakhirata aakhira ayuu doonayaa wallaahu casiizun xakiim lowlaa hadduusan jiri lahayn wuuba jiraayo kitaabun qoraal oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaaday oo sabaqa hormaray oo arrintaa ku saabsan lamasakum waxaa idin taaban lahaa mima akhadtum wixii aad qaadateen cadaabun cadiim baa idin taaban lahaa laakiin waxaa jira arrintaa go-aan hore ayaa laga gaadhay qoraal baa yaalla walkitaabu aladii sabaqa min allaahi waa kan fa imaa mannan bacdu wa imaa fidaa'an inaad xaq u leedihiin gaalada haddii la qabto inaad iskaba galladaysataan ood iska sii daysaan iyo inaad fiddo ka qaadataan marka go-aankaad gaadheen oo fiddaha waa go-aan kitaabka ilaahay ku qoran oo fii cilmi illaahi oo qur-aan a weeye laakiin waxaa laydinku haystaa oo keliyata waxaan isagoon la gaadhin gaaladii isagoon la jilcinin unbaad qaadateen marka fa fiihi waxaa ku sugan aayaddan fa imaa mannan bacdu wa imaa fidaa'an al idnu fasax la isu fasaxay biakhdi alfidyati madax furasho in laga qaato min al asaara maxaabiistii walidaalika sidaa daraaddeed baan lam yucadabuu lama cadaabin wa inamaa wax kale maaheen nasala waxaa soo degay alcitaabu canaanyar baa soo degtay liannahum iyagii asarulkufaara gaaladii ayay maxaabiis ahaan usoo qabqabsadeen qabla an yudkinuu fi lardi intayna nimanka jilcinin oon la jarin waqiila waxaa la yidhi marka sidaasaa saxa yani sidaas yaa weeye sida qawigihi laakiin waqiila la yidhi haddana bal il aayatu lmadkuuratu aayad dambe nasalad oo ah fa imaa mannan bacdu wa imaa fidaan oo suuratu muxamed ku jirta nasalad way soo degtay fii maa bacdu markaa kadib wa inama alkitaabu kitaabka la sheegaya alladii kitaabkaasoo sabaqa hormaray oo minallaahi ihi huwa isagu maa kaana wixii ahaaday oo fii cilmi illaahi ilaahay cilmigiisa ahaaday oo min ixlaali alghanaa'imi waxyaabaha gaalada laga soo dhaco marka la dagaalamayo ee haniimada oo loo xalaaleeyay lihaadihi alummati aw ilmakfirati ow min almakfirati dembi dhaaf waraxmati naxariis oo liahli badrin looba naxariisaba sidooda dhan loo mari dembi dhaafay wax kastoo ay galaan ama mar kalena waxaa la yidhaahdaa ijtihaad wixii la ijtihaado xataa qofku hadduu ajraan buu leeyahay in asaaba lahu ajraan wain akhta'a falahu ajrun marka waa la waa la ijtihaaday marka xataa haddii la khaldamay ajri baa laleeyahay intaba waa lagu fasiray waxaytu meel ina al amra arrintu oo ku saabsan nimanka maxaabiista ah si kastaba hata ama laysyaraha canaanta ama arrintii qad istaqara ay ku sugnaatay calaa ra'yi sidiiqi abubakar sidiiq ra'yigiisii faqad ukhida minhum nimankii waxaa laga qaaday alfidaaa madax furasho wa kaana alfidaau madax furashadu waxay ahayd min arbacati aalaafin afar kun laga bilaabo ilaa halaathati aalaafin dirhamin ilaa alfi dirhamin nin afar laga qaado min saddex laga qaado min kun laga qaado intaba nin walba iyo tabartiisa wa kaana ahlu makata waxay ahaayeen yaktubuuna niman wax qoro oo mutacalimiin ay ahaayeen wa ahlulmadiinati reer madiinana laa yaktubuuna niman umiyiin oo waxba qorin bay ahaayeen faman qofkii lam yakun uusan ahayn cindahu agtiisa fidaa-un wuxuu isku furto dufaca ilayhi waxaa loo dhiibay casharatu khilmaanin toban wiil oo min khilmaani almadiinati magaalada madiine wiilasheedii ah yucallimuhum isagoo baraya qoraalka fa idaa xadiquu haddii ay daadiyaan qoraalkii wuu daadiyey baandhahna markuu si fiican u barta waaye hebel waxaas wuu daadiyey soma nidhaahno xadiqigu waa sidaas fa idaa xadiquu hadday daadiyaan ama hadday ka fadhgaroobaan hadday si fiican u bartaan qoraalkii fa huwa arrintaasaa fidaa-un isaga madax furasho u ah marka taasna waxaa laga qaadanayaa darsi kale oo sida rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyo islaamkuba ay qiimo u siinayaan waxbarashada iyo waxbaridda lacag waxaa lagu bedelay inuu dad waxbaro iyo sida loola dagaalamayo jahliga iyo uminimada dhinaca kale wamanna wuxuu ku galladaystay oon waxba laga qaadin rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam calaa ciddatin tiro oo min al asaara maxaabiistii ka mid ah fa atlaqahum waa layska xoreeyey waa layska sii daayay bikeyri fidaa-in isagoo aan wax madax furasho ah laga qaadin waa ninkii wax laga waayey minhum waxaa ka mid ah almutalib ibnu xantaba ayaa ka mid ah wasafiya ibni abi rifaaca ayaa ka mid ah wa abuu cizata aljumaxi ayaa ka mid ah abuu cizata magacan iska xusuuso wa abuu cizata aljumaxi baa ka mid a wa huwa kaasi alladii kii weeye qatalahu rasuulku uu dilay asiiran isagoo maxbuus ah fii uxud uxud lagu dilay markaa nin wuxuu ahaa gabayaa u ahaa ninkan abuu ciza la yidhaahdo nin gabayaa ayuu ahaa dadkii beder lagu qabtay buu ahaa wuu iska calaacalay gabdho badan baan leeyahay anigu xoola ma haysto iska kay cafi buu yidhi marka rasuulku wuxuu yidhi waan lagu sii dayn laakiin dib dambe adiga oo islaamka iyo rasuulka u caayiyaan lagu arkin tiibuu ballan qaaday markii uu gurigiisii tegay halkiisibuu ka bilaabay inuu rasuulka caayo inuu islaamka la dagaalamo inuu gaalada soo guubaabiyo haddana wuxuu soo raacay gaaladii beder buu soo qab soo raacay markaasaa la qabtay markaasuu haddana damcay inuu calaacalo sidii oo kale marka waa isaga xadiidkan caamka eh la yaqaano ee laa yuldaqu lmu'minu min juxrin maratayni mu'min god laba laba jeer lagama qaniino ninka ay ku baxday wuxuu ah abuucisahaas wamanna wuxuu haddana rasuulku ku galladaystay uu iska sii daayey calaa khanatihi wiilkuu sadoga u ahaa ninkuu sadoga u ahaa abil caas la dhihi jiray ee zaynab binti rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam qabay laakiin shardi baa lagu bishardi an yukhalliya inuu ka wareego sabiila zaynab zaynab wadadeeda inuu ka wareego ha soo hijrooto oo ha timaado magaalada madiine ah inuu fasaxo intaasaa lagu sii daayay wa kaanad waxay ahayd zaynab qad bacathad tii soo dirtay fii fidaa'ihi ninkeeda oo abilcaasa furashadiisa bimaalin xoolo ayay soo dirtay bacathad waxay la soo dirtay fiihi xoolahaas biqilaadatin kuul waa wax qoorta lagu xidhaa kuul la dhihi jira hadda waa iska yaraatay oo dahab baa lagu badashee kuultaasoo laha iyadoo ay lahayd kuushaasoo kaanad ahaan jirtay cinda khadiija khadiija lahaan jirtay marka gabadheeday siisay adkhalathaa bihaa way uga aroostay khadiija waxay ugu aroostay bihaa ee gabadheeda ruqaye ah calaa abilcaas markay u aroosaysay gabdhaha dahab iyo waxbaa loo gadaa kuusheeda ayay siisay khadiijo wixii ku saabsanna rasuulka aada iyo aad buu u jeclaa falamaa markii ra-aaha uu arkay kuushii rasuulullaahi sala allahu aleyhi wasalam raqa uu qalbi jilicsanaaday laha iyadii raqatan qalbi jilicsanaan shadiidatan oo daran markuu kuushii arkay khadiijo ayuu xusuustay wasta'dana asxaabahu asxaabtiisana wuxuu ka fasax weydiistay fii itlaaqi abilcabaas abilcaas dhe abilcaas oo sodogiya in la iska sii daayo ilaan hadda madax furasho looma qaadan karo kuushii khadiije eh fa facaluuhu markaasay yeeleen washtarada wuxuuse ku shardiyey rasuulullaahi rasuulka ilaahi calaa abilcaas wuxuu ku shardiyey an yukhalliya inuu ka wareego sabiila zaynab zaynab wadadeeda si ay usoo hijrooto fa khallaaha wuu ka wareegay oo wuu banneeyey oo wuu u fasaxay inay soo baxdo fa haajarad way hijrootay wa bacatha wuxuu diray rasuulullaahi rasuulka ilaahina sala allahu caleyhi wasalama zayd ibna xaaritha iyo wa rajulan min al ansaari iyo nin ansaarta ka mid a ayuu diray fa kaana waxay ahaay fa qaala wuxuu yidhi kuunaa ahaada oo jooga bibadni ya'jaj meesha ya'jaj la yidhaahdo laagta ya'jaj la yidhaahdo gudaheeda jooga xataa idaa tamura bikumaa markay idinsoo marta zaynab fatasxabaahaa soo raaca fa kharajaa waxay baxeen xataa rajaca bihaa ilaa ay la soo laabtaan zaynab wa qisatu hijratiha hijradeeda sheekadeedu tawiilatun way dheer tahay wa mu'limatun wayna xanuun badan tahay oo maxaa weeye markaa marar ka horreysay iyo waxay damacday inay soo hijrooto weliba iyadoo uur leh markaasaa dhexda markay soo maraysaa mid habaar la dhihi jiray habaar la dhihi jiray yaa la didiyey markaasay kasoo dhacday way ka soo dhacday awrkiibay ka soo dhacday marka ilmihiina wuu ka dhintay way aada iyo aad bay u jiratay mar kale waxay damcday inay soo baxdo abu sufyaan baa u diiday oo yidhi ma ogolaanayno waa intii beder iyo u dhexaysay uxud annagoo maanta sidana ninkii sidan arkay noo jaray inay gabadhiisu iska soo baxday uun maalin arrintaasi dhegxumay nagu tahay iska joog wuu usoo diiday marka sheekooyinka dhaadheer bay leedahay zaynab wa kaana waxa ahaa fil asra maxaabiista waxaa ka mid ahaa suhayl ibnu camr ninka la yidhaah wa kaana wuxuu ahaa khatiiban nin oo khudbeeya mis qacan oo aftahana mis qacan kolley waa erey aan hadda la isticmaalin mis qacan oo aftahana faqaala cumar baa wuxuu ihi yaa rasuulullaahi rasuulka ilaahayow inzac ka bixi kan oo go oo siib thaniyatay suhayl ibni camr suhayl ibni camr labadiisa dhoollood ha la soo bixiyo yadlac bannaanka haw soo dhaco lisaanuhu carabkiisu eh oo falaa yaquumu suusan isu dhex taagin khatiiban isagoo khudbaynaya oo calayka adiga dadka wax kaa sheegaya oo suusan isu taagan fii mowtinin meel dambe abadan weligii beyda hasaatee anna rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalama rafada wuu ku gacan saydhay oo ugu diiday haada dalaba dalabka isaga ixtiraasan ilaalin uu iska ilaalinaya rasuulka sala allahu caleyhi wasalama canil muhlati jidhdil ama jidhxumayn in dadka la jidh dilo oo ama fururiha la gooyo ama sanka la gooyo ama ilkaa lasoo bixiyo waxaasoo dhan ma ogola rasuulku sala allahu caleyhi wasalam islaamkuna ma ogola waa can badshi illaahi yowma alqiyaama iyo ciqaabka ilaahay maalinta qiyaama waxaa kale wa kharaja waxaa baxay sacad ibnu nucmaan ninka la yidhaahdo oo asxaabta ka mid a ayaa baxay muctamiran isagoo cumraysanaya fa xabasahu waxaa xidhay abuu sufyaan baa xidhay wa kaana wuxuu ahaa ibnuhu inankiisu ninka la yidhaahdo sacd ibnu nucmaan inankiisu oo la dhihi jiray maya waxaa tidhaha wa kaana wuxuu ahaa ibnuhu abuu sufyaan wiil u dhalay oo la dhihi jiray camr ibnu abuu sufyaan camr ibnu abuu sufyaan nin la yidhaah yaa fil asra maxaabiista ayuu ku jiray wiil uu dhalay abuu sufyaan oo camr ibnu abuu sufyaan la dhihi jiray baa maxaabiista ku jiray maxbuuskiina in lasoo furtaa la rabaa soo maaha abu sufyaan haddee nin khatar u ahaaye wuxuu qabsaday nin asxaabtii ka mid a oo u yimid cumro u yimid maka oo sacad ibnu nucmaan la dhihi jiray bas wuxuu yihi kan wiilkayga ha la soo daayo waan idiin soo daynayaa xoolo kale insiin maayo kan ku furta fa bacthuu bihi waxay u soo direen ilaa abi sufyaana abu sufyaan baa wiilkiisii camri ah loo soo diray fa khallaa sabiila sacad ibni nucmaanna isna markaasuu sii daayey marka dadkii waxa weyaan dad xoole laga qaadayna way jiraan dad markay xoole waayeen tacliin looga bedeshay oo caruurta waxbara la yidhi oo farta bara la yidhina way jiraan dad la iska sii daayeyna way jiraan nin nin lagu bedeshayna wuu jiraa intaba intaba marka inay bannaan tahay ee meeshaas ka caddahay halkaana waxaa ku dhammaatay sheekadii ku saabsanayd ee maxaabiistii beder dagaalkii beder waxaa inooga hadhay hal cinwaan oo la yidhaahdo alqur-aanu yataxaddathu xowla xowla mowduuci almacraka marka darsigana intaasaan ku daynaynaa wasala allah wasalam calaa sayidina muxamedin wcala aalihi wasaxbihi wasalim